أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaan araxiim waa khamiis soddonka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ku dhowaad shan iyo toban askariyo kufaarta afrikaanta ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay duleedka deegaanka shalambuud ee wilaayada shabeellada hoose dagaallo culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya dowladda ridada turkiga ayaa bilowday dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee ku aadan boobka khayraadka dabiiciga ah ee dalka soomaaliya ku dhowaad konton ruux ayaa ku dhintay kadib markii dooni ay la socdeen dad tahriibyaal ah ku rogmatay baddacas howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya xaflad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gedow fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan wilayaadka islaamiga baay bakool iyo jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qaybiyey wilayaadkaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan ku dhowaad shan iyo toban askariyo kufaarta afrikanta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay duleedka deegaanka shalambood ee wilaayada shabeellada hoose khasaare baaxadle ayaa ciidamada kufaarta afrikanta kasoo gaaray ilaa saddex qarax oo lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalambood inta la xageejay lix askariyo kufaarta afrikaanta ah ayaa ku dhintay qaraxyadan halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen toban kale diyaarad nooca helikobterka ah ayaa bakhtiyada iyo dhaawacyada ka qaaday goobta qaraxyada sida ay xaqiijeen ilawareedo lagu kalsoon yahay sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada janaale dhanka wilaayada shabeellada dhexe qarax saaka ka dhacay deegaanka xawaadley ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerar isugu jira dagaal toos ah iyo duqeyn la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa halka loo yaqaano buulo xaaji ee hoos taga magaalada kismaayo dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerareen saldhigga murtadiinta makuudo ee magaalada baydhabo dagaallo culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka amxaarada ee dalka itoobiya yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya ugu yaraan labaatan qof ayaa lasoo sheegayaa inay ku dhinteen in ka badan intaasna ay ku dhaawacmeen kadib dagaallo lagu hoobtay oo ka dhacay nawaaxiga magaalada gondar ee gobolka amxaarada dagaalkan culus oo u dhexeeya kooxda faano iyo ciidanka dowladda itoobiya ee ka dhacay nawaaxiga magaalada gondar ee gobolka amxaarada ayaa sababay dhimashada ugu yaraan labaatan qof dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka ayembe kabeelle oo ku taalla degmada dembiya ee gobolka gondar maalmihii lasoo dhaafay sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen warbaahinta adis standareed sidoo kale ilawareedyo ku sugan gobolka gondar koonfureed ayaa u sheegay warbaahinta in dagaallo culus ay dhex mareen ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka faano gaar ahaan deegaanada kimir dengey qof ku nool deegaanka ayembe kabeelle oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa sheegay in ciidamada etoobiya ee ku sugan xerada azezo ay isticmaalayaan hub culus oo ay ka mid yihiin suu labaatan iyo saddex b m iyo hoobiye sidoo kale qof kale oo ku sugan magaalada gondar ayaa sheegay in weeraro cirka ah iyo dagaallo hub culus laisku adeegsaday ay ka dhaceen deegaanada ku hareeraysan magaalada waxaana la maqlay qaraxyo ka dhacay goobaha ay dadku degan yihiin dadka deegaanka ayaana sidoo kale looga digay in gaadiidka oo dhan laga joojiyo guud ahaan gobolka amxaarada laga bilaabo maanta oo ah saddexda bisha oktoobar laba kun labaatan iyo afar hay-ad gaaleedka amnesty international ayaa dhowaan waxa ay ku eedeysay ciidamada etoobiya inay u adeegsadeen dadka gobolka amxaarada awood xad dhaaf ah islamarkaana ay geysteen gadobfallo aad u xogan oo halis ku ah dadka nugul sida carruurta iyo haweenka dhinacyada xabashada ee dhexdooda loolamaya ayaa dibudhac weyn u keenay dowladda xabashada etoobiya gaar ahaan dhaqaalaha oo si aad ah ugu naafoobay dagaalada aan kala joogsiga lahayn ridwaan xuseen oo ah la taliyaha dhanka amniga abi axmed ayaa bishii lasoo dhaafay qiray in kala qaybsanaanta etoobiya dhexdeeda ka jirta ay gaartay meeshii ugu xumayd
jasaakallahu khayran walaalka dowladda ridada turkiga ayaa bilowday dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee ku aadan boobka khayraadka dabiiciga ah ee dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya wasiirka wasaaradda tamarta dowladda ridada turkiga albar salaan beyr khataar ayaa shir uu shalay kaga qaybgalayay magaalada ankara kaga dhawaaqay howlgal saamin ah oo uu maalmo kadib bilaabi doono markabka baarista shidaalka ee dowladdaasi kaasoo u gaari doono xeebaha soomaaliya si uu u saamiyo khayraadka dabiiciga ah markabkan lagu magacaabo oruj riis ayuu wasiirka tamarta xukuumadda ridada ah ee aankara sheegay in dhammaadka toddobaadkan uu ka ambabixi doono dalka turkiga uuna ku wajahan yahay xeebaha soomaaliya halkaasna uu howlgalkaasi si rasmi ah uga bilaabi doono wasiirkan ka tirsan dowladda ridada turkiga waxa uu horay u sheegay in markabka saaminta uu howlgalkaasi wadi doono muddo bilooyin ah si ugu dambeyn ay dowladdaasi u soo saarto balogyo shidaal ah oo ku jira qeyba ka mid ah soomaaliya waa sida ay doonayaan markabka turkiga ee maalmaha nagu soo aadan soo gaari doona xeebaha soomaaliya ayaa qayb ka ah heshiisyo sharci darro ah oo kooxda ridada soomaaliya la gashay dowladda ridada ah ee erdogan kaasoo isagana qayb ka ah heshiisyo tirabeel ah oo kooxda ridada ee uu madaxa u yahay xasan gurguurte ee sanadkan ku xaraashtay khayraadka badda iyo kamberiga ee soomaaliya ka buuxaa mahadsanid marwaan ku dhowaad konton ruux ayaa dhimatay kadib markii dooni ay la socdeen dad tahriibayaala ku rogmatay badda cas nuur cali warsame awosheeba ayaa faahfaahinta warkan inoo haya wararka naga soo gaaraya xeebaha badda cas ayaa sheegaya in dhowr doomood oo siday tahriibayaal misne ka soo baxay dalka yemen ay ku rogmadeen xeebaha badda cas waxaana halkaasi ka dhashay khasaa'ir lixaad leh waxaa la tilmaamay in doonyahaasi ay saarnaayeen dad gaaraya saddex boqol iyo toban qof kuwaasoo ka soo kala jeeda waddamo kala duwan sida ay sheegtay waxaa loogu yeero hay-adda socdaalka adduunka ee i m o waxaa jira dhimasho fara badan iyo dad weli lagu la'yahay gudaha biyaha badda cas xoguhu waxay intaasi raacinayaan in halkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo afartan iyo afar ruux halka iyagoo garaaba ah la badbaadiyey tiradad ah oo gaaraya ilaa iyo boqol shan iyo toban kale waxaa intaasi dheer oo ay hay-addu sheegaysaa in weli la la'yahay lixdan iyo kow ruux oo kale arrintan waxay ku biiraysaa xilli qulqulka tahriibayaashu uu noqday muddooyinkii dambe mid xar ka goostay marar badanna la soo tabiyey dhacdooyin la mid ah midaan ogolaaftay nolosha tobaneeye ruux aad buu u mahadsan yahay wushiiba xaflad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo haya madarasada mucaad ibnu jabal ayaa u qabatay xaflad arday dhammaysatay qur-aanka kariimka madarasada mucaad ibnu jabal ayaa waxa ay ka mid tahay madaariista degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud xafladan ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimaa udiin macalimiin nabadoono waxgarad iyo marti sharaf kale dufcaddan qalanjabisay ayaa ah dufcaddii afar iyo tobnaad taas oo ay soo saartay madarasada mucaad ibnu jabal ardada dhammaysatay qur-aanka kariimka ayaa tiradooda gaaraysa labaatan iyo afar arday kuwaas oo dhammaystay soddonka jus ee qur-aanka kariimka intaasi kadib ardada waxay soo bandhigeen bandhig cajiib ah
للحفلة أهداف كثير منها عرض ثقافة الطلبة وفضائل القرآن العظيم نعم هلا ذكرت لنا من فضائل القرآن ما يهمني ذاك فمن فضائله أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وأن أهلهم أهل الله وخاصته أخي ماذا تنسح الأمة الإسلامية أنسعها بلزوم القرآن علما وعملا وأخيرا ماذا توصي المتقرجين الذين ختموا القرآن أوصيهم بتقوى الله في السر والعلن وأقول لهم بصوت عال سعيتم نحو العلاء وبجهودكم بلغتم السماء ولا ينتهي دور تعليمكم ما دامت أعماركم وما دمتم على قيد الحياة تعلموا مهما اشتدت الأمور فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا أحكامها ثلاثة لمن ضبات إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند البائي وسمي الشفيع للقراء والثاني إدغام بمثلها تا وسمي إدغاما ساقرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من حرف وسميها شفوية وحد اللذى ومن وفاء تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي للام العلان قبل الأرف يلاهما إذار فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابق حجك وخف قيمه mid ka mid ah waalidiinta ayaa u mahadceliyey macalinka madarasada iyo kasoo qaybgalayaasha xafladda ilaahay aa mahad iskale meeshaan isugu kaa keenay kalaanka ilaahay lagu weynayahaa nabad iyo ninka leera amnimana siiyey intaas kadib waxaa mahadsan macalinkayna nagu shuba diinka ilaahay macalin liibaan khayr badan allaha siiyaan leeyahay ilaahay khayr badan ha siiyaan leenahay aakhirey adduunba allah ka dhiibaanaan leenahay madaarisa degmada galhareeri ayaa soo saara jiilal cusub oo bartay qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa mahadsanid walaalka munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gedo casaam carafaad ayaa warkan inoo hayaa munaasabadan oo si heer saraa loo saagaasimay islamarkaana ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ayaa waxaa nabadoon ku dooranaysay beesha maxamed amaareer ayna barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalin ah waxayna ka dhacday deegaanka dhas oo ah deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayada gedo ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh maxamed bishaaro ka mid ah culimo udiinka beesha maanta meesha fadhido camalkan socdo dad buu u baahan yahay dadkii aad camalkan ku yeelan lahaydeen berri ummaduhu maartay maxaan kura waa tartami xag aakhirana waa loo tartami xag adduunyana waa loo tartami xag aakhira waa loo tartamaya waxa weeyaan camalkaani waa camal aakhiro waa camal ninkii wax ku yeeshay ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa uu darajo iyo manqaba ku leeyahay waa camal ninkii ilaahay subxaana wa tacaala u doorta wayattakhida minkum shuhadaa qofkuu ilaahay doorta camalkan isagoo ku jiro shahiid ah ilaahay subxaana wa tacaala wax ka badan toddobaatan qoyso ahalkiisaa ilaahay ugu dembi dhaafayo beesha maxamed amaareere waxaa laga rabaa ilaahay baa rumayno keliya laga yeeli maaye inay camalkan jihaadkee socdo maartay maxaan ku rahdaa garab u noqdaan beesha maxamed amaareer ayaa soo saartay bayaan ay ku midaysan yihiin kaasoo ka kooban qodobo dhowr ah kow beeshu waxay dooratay nabadoon ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah beeshu waxay ballan qaadaysaa garab istaagga jihaadka ka socda bariga ah iyo mujaahidiinta insha allah beeshu waxay ka soo horjeedaa gulufka shareeca la dirirka iyo dhaqaale burburinta ee uu wada xasan gurguurta iyo kooxdiisa sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay nabadoonka hore ee beesha isagoona sheegay inuu xilka ku wareejiyey nabadoonka cusub iyo nabadoon daahir cali cusmaan oo ah nabadoonka cusub ee dooratay beesha maxamed amaareer oo sheegay inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka anigoo ah nabadoonkii hore waxaan in caddaynaya inaan ku wareejiyey daahir cali cismaan oo suldaanka beesha oo cusub anigu saasaa maxaan ku rahdaa xilkii ugu wareejiyey anigoo maxaan ku rahaa raalli iyo muwax ku ah yaa waxaan in caddaynaya inaan walaalkaas ku wareejiyey daahir cali cismaan warsoo kitaabka ilaahay inaan inku xukumo diyaar uma tihiin allaahu akbar allaahu akbar intaa kadib waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaahay idmo in aan ku dhaqo beesha maxamed amaareere kitaabka ilaahay sunnada rasuulka waxaa kaleetoon ballan qaadayaa haddii ilaahay qadara inaan jihaadka ilaahay u istaagallaahu akbar
gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal ayaa isagana ka hadlay munaasabada waxaan leenahay nabadoon beesha ilaahay subxaana watacaala maanta uu ku makaniyey ballantii maanta meeshaan aad ka qaadday inaad shareecada islaamka ku maamusho cadaaladdu shareecada islaamka iyo kitaabkunbay ku jirtaaye ilaahay subxana watacaala ha kuu fuudeeye waxaa weeye taasaan kala dardaarmaynaa beesha waxaan kala dardaarmaynaa wixii maanta aad ku hadasheen oo aad tiraahdeen maanta waa ballan qaadnay waan garab istaagaynaa waan dooranay shareecada islaamka ha nugu dhaqo aad tiraadeen ilaahay subxaana watacaala uga baqa ugu dambayntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan beesha waxaan ugu baaqaynaa aljihaad fii sabiililah haddii la yidhi shareecaan ku hogaaminaya shareecada maxay u baahanta wax lagu difaac soo maahan ana insha allahu tacaala waxaan hortiinna ku wareejina oo siinayaa laqiib kitaabkii qur-aanka waan ku wareejinnay qorigii booshkii waan ku wareejinnay raayadiina waan ku wareejinnay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa beesha inuu ilaahay beel mid barbarkaysa ka dhigo mid ilaahay diintiisa dufaacd ilahay inuu ka dhigo kulankan xafladda ay nabadoonka cusub ee ku dooranaysay beesha maxamed amaareer ayaa qaybka kulamada wilaayada islaamiga gedo ay la yeelanayso beelaha daga wilaayada iyadoona beelaha ay ku tartamayaan ugaas ama nabadoon ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid cazaam fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilayaadka islaamiga baay bakool iyo jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey wilayaadkaasi aanu ku horeyno wilaayada bakool cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya in ka badan boqol iyo konton qof oo ka mid ah bulshada degmada rabdhure iyo deegaanada hoos yimaada ah oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool iyadoona qaar ka mid ah dadkaasi la siiyey min hal neef oo geel ah halka kuwa kalena ay heleen min shan neef oo ari ah dadkii fuqarada iyo masaakiinta isugu jiray oo ka faa'iidaystay sakada xoolaha ee degmada rabdhure ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona ka warramay dareenkooda farxadeed una duceeyey mujaahidiinta
anu magagay raw maan maanur may ka suugnaa degmada rabdhuur ogeeka hanuunsa sharaflesa nidaam ee walinka dhiibi may laka dhiibay meelo oo laku kumaay degmadaas afgooy ilaa qura'adle sadabuurad wardhujiiley boodan dhagalay intanna lakukooy oose nidaam ee walinka dhiibi geeka irinka sida afar shan ilaahay marsheeda linka qaadi gaala saas ey alxamdulilah ilaahay ka mahadsan alxamdulilah ilaahay gaalada noo korweel muslimiinta ilaahay guulay anoo ciidan salaad abdiraaman eh maysinga daayay ini daagsage alxamdulilaahi shabaab geeka masaakin badan rabdhuur alxamdulilaahi ini i hoola kaseedi amar ilaanki wala ambadlaawo naayagna kataajiri kankaleena amar ilaahi geenga jare aduutfay laheli irinka seedi seeda afar shan gaalgooni ku eyiri ini lika dhiibi alxamdulilah ilaahaya ka mahadsan masaakini geeka noolati rabdhuur ilaa saadan saaka madiwaaka baryaa i saadan atili rooga maala la dhiibo haaye kowna mahrooga wabilaahi towfiiq degmada rabdhuura geeka ya roogna laka geebi ahaay zeke omay bu aha oo muslimiinta ka geebi ahaayan maarna erin horeyalin geebi hatana gaala geebisi laka jar ilaahay mujaahidiinta galanteo korkuweela waalugo afar jare yaha oo dhow ilaahay mujaahidiinta galanteo korkuweela dadki dhax ku qaadin ilaahay jarsho ilaahay see abdulahi mid maad yara dheere deegaanka rabdhuur may zeke dhiisiya degmada rabdhuur sidana fering elisi hatugu hor hor magaadan ilaahay ka mahadsan geeka dhisi maasha allah iidan ka faraxsan boqolkiiba boqol ilaahay haneen qaban qaabiya ka mahadsan mujaahidiinta intii gaalada adhi jibiyo mujaahidiintana galanteo kor adli ka weel aashu barisa dheere deegaankeena eel dheerow alxamdulilah degmada rabdhuurikooy hooli miilana niisay sadene fadhiisay alxamdulilah ilaahay yaa mahadle ilaahay mujaahidiinta galanteo kor ka weel gaalan adla baabi'i taasaan ka do'aya mujaahidiin meel birooga isaaq ibraahim maxamuud ali ara deegaanka war odoya ku kooy rabdhuurunwarow muslimiinta irinkii zakaawaadka isiyaayan sadnaf irin eelisi alxamdulilah tuma alxamdulilah tantiitiyan imrideerab alihinin kasim inta ingaadanen imre kagaadan alihisi cunun walaagi haq inlahayni oo muslimiinta kusugudaaniyanisiyan yoonu walaagi ilaahay kiironya muslimiinta inisiyan fadaayanga aragda adanisiyan waajibaad yoo gududeen alxamdulilah islaamka alihi guulay gaaladana edowkana alihi jibi magagaysan gaayimaad garaliyareey degmadii rabdhuure rooga geeka maalfayle badan erin i gaadha yana nasii mujaahidiinta nasiida ilaahay barakaaya alxamdulilah geeka rooya taal rabdhuur an mayli isiyay sedden riyaad fafa'el isi haa yadha isi ilaahayanka mahadiina mujaahidiinta an do'aayan ilaahay wiinahay galantiyati koreyta kaweela ilaahay wiinahay barakaaya ilaahay gaala noo jibi gala ali jibi qaybinta sakada xoolaha nool oo maalmihii lasoo dhaafay si dardar leh kaga socotay degmooyinka wilaayada bokool ayaa waxaa ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro isugu jira waxaana maalmaha soo aadan idin soo gudbin doonaa goobo kale oo laga qeybiyey mashruucan mahadsanid cabdulqani dhanka wilaayada bayna abu xasaan ayaa inoo haya warbixinta ku saabsan qaybinta sakada xoolaha nool dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bac waxaa ka soconaya qeybinta sakada xoolaha nool oo la siinaya fuqarada iyo masaakiinta ku nool wilaayada waxaana mashruucan qeybinta sakada xoolaha nool ka faa'iidaysanaya kumanaan fuqaro iyo masaakiina wilaayada islaamiga ee bac ayaa saacadihii lasoo dhaafay sakada xoolaha nool ka qeybisay degmooyinka ufurow iyo labaatan jiro oo ka wara tirsan wilaayada islaamiga ee bac ku dhowaad laba kun oo masaakiin iyo fuqaro ah ayaana mashruucan ka faa'iidaystay kuwaasoo ay ku jireen dad waayeelle ah iyo kuwa curyaamo ah intaba idaacadda islaamiga andalus ayaa la hadashay qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool ee laga qeybiyey degmada ufuro waxayna ka warbixiyeen xoolaha la siiyey iyagoona mujaahidiinta u duceeyey gaaladana habaaray ما mahadnaqaana ilaahay aan mahadnaqaana kabacdeen mujaahidiinta aan mahadnaqaana iringan anasi an horta naftay masaakiinhay galkoo jiifayhe maaraneede maqaaqay day liweeri lan allahu lanki ha iweeri ilanki ha dhaba bulwalaa dhamba ma aan mahadnaqay boqol iyo shan iyo afartanka mahadnaqay degmada u furow iyo irin la iisay aan mahadsanno ilaahay aan ka mahadsanno geeka irin badan alanedaydi alxamdulilah ilaahay aan ka mahadsan mujaahidiinta beelbarogda maydana guul allaha sii gaalana allaha noosii wahuna wadankaana allaha noosii gobol aaran oo caafimaad beelna ilaahayna siisid degmada u furow haroog bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin anool araba magaagai saxabsan aadan oo ka nool degmada furow ganan sii nafgeeli alasi gaheli zakawaadta nafuu gaali alasi ilaahay ka mahadsan sumaanta subaxad mujaahidiinta ka mahadsan ilaahay mujaahidiinta galabta waxaa galan ilaahay hajiy dhanka degmada labaatan jirow ayaa sidan oo kale looga qeybiyey sakada xoolaha nool waxaana dadka la siinaya xoolo isugu jiray ari iyo geel waa kuwan qaar ka mid a dadka reer labaatan jirow oo arrimahaasi ka hadlaya maxamed cumar maxamed waxaan joogaa degmada labaatan jiro maasha allah degmada labaatan jiro hoolihii zekida la qeybinayo ari waa la dhiibay geelaa la dhiibay maasha allah need need geela la iskiyey ilaahi subxaana watacaala ee ka mahadsan umaaiib walaayada islaamiga ku mahadsan marka insha allah intaas waay maasha allah waa faraxsanahay laga hela aad iyo aad u faraxsanahay dadka shacuurtooda maasha allah waay iyadoo zekadii la qeybanayo oo walaayada islaamiga maanta laga qeybanayo labaad jiro dad badan oo masaakiin ah hoolalasi waa faraxsan yihin maasha allah anaka cabdullahi maxamed waxaa labaatan jiro leew alxamdulilah meesha leexna ku dhiibi geek ilaahay ka mahadsan ma goaca muslimiin badan masaakin badan iyo hoolo dhanka geedi maybuwaha majaahidiinta fadhiga iyo maybuwantaaska kelin iyo cunno badan hel hel ilaahay maybuwaha diinkalin jiyaadi maybuwaha aduug noodii maybuwaha muslimiinta galantiya korkuweel gaaladan hoosindidi mayaha mahadwiin oo ilaahay lamahadya usuma madaasbaxdijee mujaahidiinta lamahadya uyataa
maxaa lagu siiyey adiga
almaylisiya halan jaralaysin
maalmo ka hore ayay ahayd markii sidan oo kale sakada xoolaha nool looga qeybiyey deegaano hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay waxaana ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah ugu dambeyntiina wilaayada jubada hoose walaalkeen bashiir abuu ayman ayaa inoo haya warbixinta ku saabsan qaybinta sakada xoolaha nool ee wilaayada jubbada hoose dhowrkii maalin aynu soo dhaafnay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa si dardar leh kaga socday fulinta rugniga saddexaad ee tiirarka islaamka kaas oo ah sakada xoolaha nool oo kol hore maamulada islaamiga ay kaga soo qaadeen dadka uu nisaabka xoolahoodu gaaray haddana lagu celinayo inta uu allaha kitaabkiisa ku amray in la siiyo dadka waxaa la siinaya xoolo saka oo isugu jira geel lo iyo ari degmooyinka sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri ee jubbada hoose ee laga bixiyey sakada xoolaha nool waxaa ka mid ah degmada dhobley halkaasoo dad tira ahaan gaaraya afar boqol toddobaatan iyo lix qoys la siiyey sakada degmada badhaadhe oo ka tirsan dhulka jowre waxaa sakada la siiyey boqol iyo labaatan qoys oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin sidoo kale degmada xagar waxaa sakada la siiyey boqol iyo labaatan qoys oo ka faa'iidaystay saka qaybin maamulka islaamiga ee degmadaasi uu ka sameeyey halkaasi halka degmada afmadow oo sakada xoolaha lagu qeybiyey deegaanka weelmaarow laba boqol afartan iyo laba qoys sanadkan la siiyey sakada waxaana guud ahaan afartaasi degmo ka faa'iidaystay dad kor u dhaafaya sagaal boqol iyo konton qoys qaar ka mid a dadkii la siiyey sakada xoolaha nool ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus bismillaah bashiir booli ibraahim waxaan ku noolahay deganahay degmada xagar maantan waxaan joognaa meeshii xoolihii sakaawaadka maamulka jubbada hoose sakaawaadkii baan maanta qaadan haynaa aniga bashiir booli ibraahim waxay i gaartay qaalin geel wadankayga iyo deegaankaygana waa degmada xagar maamulkaygana ikow waa sekadana ikow ah waxaana joognaa waxaan ku deganahay degmada xagar maamulka jubbada hoose yaana maamulkaayna ah is ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo nolol wanaagsan ugu geysay baan ilaahay ka rajaynaynaa farxaddayga waa aad bay u wanaagsan tahay farxaddayga waa fiican deegaankaanina waa meesha
سعاد عبد الله علي دقمد حقر أفر ديفو أري مامولكو مامول دقمد السكاوات إسلام الحمد لله إلهكم حسن هذا مفرحتنا ما شاء الله maxamed cabdi cabdulaahi waxaan joogaa weelmarow sakaawaad baan soo doontay afar neef oo adhe aan laysiiyey ما شاء الله الحمد لله إلهي ما أدري هذا الفرحسن إن شاء الله تعالى الله يبارك سنة كذبنا وحرشيني إن أفضل نفاي ترمان وحكبحي xasan koolla cabdi waxaan ka imaaday afmadow waxaan u soo kacay walaayadaas xoolaha ay bixin sakada ah lo baa la i siiyey ilaahay yaa ku mahadsan walaayadaa ku mahadsan marka waan ku faraxsanahay ii koo waay weligay haddaa iigu horraysa farxaddayda alxamdulilah ilaah yaa mahad iska leh nin maskiin ahoo curyaan ahoo waayeel ahaan ahay siddeetan jir ah alxamdulilah alxamdulilah ilaah yaa mahadda iska leh magacayga waxaa la yidhaha cabdulaahi cabdimayow afmada waan ka imaaday toddobaatan iyo toddoba sanaan jiraa waa marka ugu horreysay oo walaayada waxay qaybinaysa aan soo doonto waxaa la siiyey fullo ah waa ku faraxsana ilaahayaan ku mahadayaa walaayadaa ku mahadayaa waxaan joogaa weelmaro magacayga waxaa la dhahay salaada dhuwo cabdi maasha allah walaalaheena aanu imaana waa ina sharfeen kor allaha ka yala cadowgoodana allaha joogi afar nafoo arayaa laga siiyey waa markii u horreysaa aan imaado meeshan maasha allah si fiicanaa noola soo dhaweeyey maya ree afmado waa nahay aa afmadoon ka imaada degmooyin qaar oo jubbada hoose ka tirsan ayaa weli harsan kuwaasoo dhankooda la gaarsiin doono dadka muslimiinta sakada xoolaha nool maalmaha soo socdo insha allah mahadsanid bashir guud ahaan akhyaartan dhegaysanaysaay warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andulus xilligan waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu